بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولوحا كجلنا كتاب الفرائض أنا رجل يعاو عشرك يقدم بيين وهذا انت كتاب كان قرية كوكوبا waxaan soo gaarnay halka muadinifku yihi alcawlu masalada cawlka uu kaga hadlayo masalada cawlku waxaynu soo nidhi marka la yidhaahdo cawl maxaa la yidhaahdaa ziyaadatun fi lashumi wa naqsun fi lansiba saamiyadiina waa la badinayaa saamiga tira tiradana waa la badinayaa tayadana waa la dhimayaa oo xalay baynu waxoogay ka soo hadalnay xataa sida mucaamalaadka adduunka ganacsiga maanta jira iyo sharikad iyo saamilaydu fikraddii culummadeennii hore cawlka uga faa'iidaysteen hal masalo tusaaleyna ugu soo qaadanayaa laakiin haddaan fikrad kaloo intaa ka kooban ka bixinno dadkii furuudulmuqadara lahaa waxaynu soo marnay furuud wax lagu dhexlaay inuu midna nus yahay midi rubcu yahay midi sumu yahay ulus ulusaan iyo sudus asal ahaan lixdaasaa wax lagu dhexlaa laakiin kutubta faradiyiintu masalatu lcawn waxay ku dhex sheegaan baabka xisaabta dadka furuudkaa wax ku dhexlaya nin saamigiisu halabuu nus buu noqdaa qof saamigiisu ulus buu noqdaa qof saamigiisu rubuc buu noqdaa qof saamigiisu sudus buu noqdaa qofna saamigiisu umun sideed meelood meel buu noqdaa hadday isu yimaadaan dadkii dadkii hadday isu yimaadaan qofna rubuc inuu wax ku dhexluu rabaa qofna sudus inuu wax ku dhexluu rabaa li haddii loo qaybiyo rubuc markuu qaato rubuc nuskii bay noqon markii horena jacabka waa laga ilaalin jiray inkastoo hadda wax badan oo xisaabtii iyo inkisaalkii iyo isku dhufashadii iyo lagaga maarmay in lacagtii lafteedii laaan loo jejabiyo ilaa santiyo laga dhigay oo meel ka badanoo hadda loo sii qaybiyo oo loo sii jejabiyaba aanay jirin haddana aragtida culummadu ay ka hadlayeen lacagta marka wax lagu qaybinayo wax nus la yidhahda ma jirin saamiyada markii intaasoo saami laga dhiga saami nuskiina lama ogolaan jirin in saamiyo isleeg ay noqdaan wey qofka raba rubuc inuu wax ku dhaxlo iyo qofka raba sudus inuu wax ku dhaxlo isqaban mayso haddaan meelay isugu yimaadaan la helinoo rubuc la yeelan karta sudus la yeelan karta qofka raba rubuc inuu wax ku dhaxlo iyo qofka ulus inuu wax ku dhaxlo rabana hal meeloo iska qabata waa in la helaa xisaab ulus iyo ruucba u qaybsami karta halkaasaa waxay imanaysaa acdaadan ru'uusta ansaynka ee lixdaa calaaqaad baa ka dhaxeeya marka la isku soo ururiyo aan dhihi karna afar wey in dadka wada dhexlaya isku saami ay leeyihiin labadaba sudus bay qaataan taasi mushkilad ma laha waxay yidhahdaan tamaasul laba isku mida wey ama kan adigu ku saree hooyadoo sudus qaadanaysa ama abbahoo sudus qaadanaya wax ku sareeye qaybtu lix saamiyun baa laga dhigay mushkiladna ma laha suurada labaadan mushkiladda lahayn waa laba tiro oo ishoosgeli karta qof rubcuu qof nuda ulus buu rabaa qofna sudus buu rabaa lix haddii laga dhigo saddexdiina way hoosgeli qofkii ulus rabay halkii unbaa laba noqon qof lix buu rabaa qofna nus buu rabaa nusku lixduu hoosgeli karaa noocaasina labadaas saami markay isu yimaadaane is-hoosgeli kara midka weyn baa la qaataayo waxay u yaqaanaan tadaakul way isgudo galeen oo ninkii nuska rabay lix haddii laga dhiga nus uu ka helayaa tira nusa way ka way ka baxdaa lixda tirooyinka qaybi isma hoos galaan sida sudus iyo rubuc isma hoosgeli karaan oo sudusku waa rubuc iyo nuski jacabka nuskaana ha laga ilaaliyaa la yihi qolo sudus bay wax ku dhexlaysaa qolada umun bay wax ku dhexlaysaa amaaniya ay rabaan waa sida nafsulmushkila taalla ama labada ti labadaa tiro ismana hoosgeli karaan isku tiro goon isku nambarna ma aha oo tamaasul maaha suuro labaad baa jirta suurada labaadi isma hoosgeli karaan sidoo kale ismana qaadan karaan sida ulus iyo rubuc labada tirean is hoosgeli karin isku nambarkana aan ahayn baa dib loogu noqonayaa ma jirtaa ursano ay wadaagaan ama tiro saddexaad ay labadaba u qaybsami karaan ma jirta mise ma jirto labadaas suuro baa hadday jirtana tawaafuq baa la yidhaahdaa haddaanay jirinna tabaayun baa la yidhaahdaa tawaafuqu waxaa weeye labadan tiro isma hoosgeli karaan laakiin tiro saddexaad ay u qaybsami karaan baa jira afar iyo lix afar iyo lix isma hoosgeli karaan laakiin haddii tiro ay u qaybsaan laba haddii la yidhaahdo afartuna laba waa u qaybsantaa lixduna laba waa u qaybsantaa dhugsanaha ay wadaagaan waa laba waxaa lagu xiliyaa markaas labada tiro midkood baa tiradaa loo qaybin afartii baad qaybin afar laba u qaybi waa imis labaa kuu soo haraysa labadii baad tiradii kaloo dhammaystirane lixda ahayd baa ku dhufan labaiyo toban bay tegi ama lixdaad laba u qaybin saddex saddexdii baad afar ku dhufan imisa soo hara soo isla labaiyo tobankii hadday jirto tiro saddexaad ay u qaybsamaan labada cadad midkood baa laba u qaybin qayb baa tuuri qaybta soo hartay baad cadadka kale ku dhufan halka ay gaartaa asala saas darteed asxaabu rubuc iyo asxaabu sudus hadday isu yimaadaan labaiyo toban bay tegeysaa migooda waayo rubucii baad afartii baad laba tuuri labaad lix ku dhufan ama lixdii baad saddex nus tuuri saddexdii baad afar ku dhufan labaiyo toban busaabi bay xisaabtoodu iyo mas'aladoodu labaiyo toban saabi bay noqon kii rubuc rabay saddex buu qaadan rubuc bay leedahay kii sudus rabayna labuu qaadana sudusna waa leedahay ama waxaa isu yimid sudus iyo umun sideed iyo lix isma hoos galaan laakiin tiro laba tirada labada ay u qaybsamaan sideeddii qaybi marka laba u qaybi imsa soo harta afar lix ku dhufo arbaa ishriin wey lix afar lagu dhigtay labaatan iyo afar wey ama lixdii qaybi laba u qaybi saddex sideed ku dhufo labaatan iyo afartii wey labada cadad haddaanay ishoosgeli karin isku midna ahayn marka hore waxaad eegi tiro saddexaad ay u qaybsamaan kanna u qaybsami kara kanna u qaybsami kara ma jirtaa hadday jirto tiray u qaybsami karaan cadaadda noocaas waxay ka suura gashaa cadaadda dhabanka ah ee kiska ahayn sida afar iyo lix lix iyo sideed kuwaas midkood baad nus tuuri kaa nuskiisaad ka kala ku dhufan inta tiray gaadhaa saamiyada laga dhigi haddayna tiray u qaybsantaan jirin see la yeeli tore tawaafuq baa la yidhahda waxay iska waafaqsan yihiin tiro saddexaad bay u wada qaybsamaan bay iska waafaqeen suurada afraad ee soo hartay waa tabaayun weyba kala fogaadeen meel la isuguma yimaadaan saddex iyo afar saddex iyo afar isku number maaha ismana hoosgalaan tiro ay u qaybsamaanna ma jirtoo midhaysa oon jacab lahayn labada tiroo dhammaystiran baad isku dhufan saddex afar lagu dhiftay bay noqon waa imisa labiyo toban saas darteed ba waxaan leenahay markii wax la xisaabaya baabulcawl madkhalkeedu waa dadkii saamiyada lahaa usuusha ay masaa'ilka ku qaybsanayaan lixdii furuudka ahayd hadday hal faral ka badan isugu yimaadaan dadku dhexlaya hadday isku meel yihiin oo wada sudus yihiin mid unbaad qaadan oo tamaasul hadday yidhaahdaan midkood unbaad qaadan hadday ishoosgeli karaan sida lix iyo saddex laba iyo lix uluaan iyo se iyo lix way soo soodageli karaan uluaanka lix iyo afar bay ka noqon labadaa cadadna ka weyn baa la qaataayoo tadaaful baa la yidhahdaa haddaanay ishoosgeli karin waxaad eegi tiro saddexaad ay u qaybsanayaan oo inay u qaybsamaan ay isku waafaqayaan labada tira ma jirtaa waana waxaan loo yaqaana hadda dhufsana yaraha ay wadaagaan haddii la yidhahda haa midkood baad nusuqla cadadka ha u qaybin nuskii baad ka kala ku dhufan intay gaartay masalada ku asixi tawaafuq baa la yidhaahdaa tawaafuquna waxay ka socotaa cadad saddexaad bay isku waafaqsan yihiin inay u qaybsami karaan haddii intii oo dhan la waayey isma hoos galaan tiro saddexaad ay u qaybsamaanna ma jirto tabaayun way kala fogaadeen baa la yidhahdaa oo labada cadad baan isku dhufan sida saddex iyo afarta oo kaleeto baan isugu dhufan waxay tegi intay tagtay ka asixi jumladaa markii aada ogaato usuushii wax lagu dhexlayey kuwii wax lagu dhexlayey waxbaa ku soo kordhay hadday sudus iyo rubuc isu yimaadaan ama ulus iyo rubuc isu yimaadaan midna tawaafuq midna tabaayun yahay masaladu labiyo toban bay ka asixdaa hadday isu yimaadaan sudus iyo umun ay isu yimaadaanna masaladu afar iyo labaatan bay ka asixdaa waxaan leenahay haddaba usuulu masaa'il ay wax ka asaxaan in waa intaa taqiinay labadanna ku darso uluska iyo ulutaankay hal mid ka soo qaadeen lixdii baa la isku celiyeyoo shan bay noqdeen labaiyo toban iyo afar iyo labaatan baa lagu daray waa imisa asal toddoba wey toddobadaa markii ay noqoto toddobadii afar cawl ma galo saddexna cawl baa gala labadan cusub ee labaiyo tobanka iyo afar iyo labaatanka ah iyo asalka sudus markii wax lagu dhexlayo saddexdaa xaaladood baa cawl ku yimaadaa cawlka waxaa looga jeedaa baynu nidhi saamiyadana tiradoodaan la badin tayadoodana waa la dhimi xaaladda sidaasa waxaa sababa dad asxaabulfuruud oo farad qadaran leh oo wax xijaabaya oo dhaxal ka qadinaya uusan jirin baa meesha jooga saamiyadiina haddii tii hore lagu saleeya kuma filla hadday saamiyadii la qaybiyey ku fillaan waayaan inta tirada qadaysa tiradood baa saamiyada la waasicin lixdu mar toddobay noqon marna sideed bay noqon marna sagaal bay noqon hal xaaladna toban bay noqotaa lix baan wax ku qaybsanaynaa saamiyadaan qaybsanaynana waa toban adna lix waxaad ku lahay unbaa tobanka ka qaadan tirada aan badinno laakiin waxa wax ku qaybinaynana waa tii hore tayadii baanan dhibnayoo wixii lix saami noqon lahaa baan toban u qaybinay waxaad lix u qaybin lahayd hadda toban u qaybiso waa jisabisay sooma si ay isula ekaadaan dadkuna wax isla eg ay u qaataan saa darteedba waxay yidhahdeen ziyaadatun fi ziyaadatun fi lashuri wa naqsun fi lansiba saamiyada tirada waa la badin ansibadana waa tayada waxaa saamigan uu ka kooban yahay iyadana waa la yaryarayn oo waa la dhimi xaaladda sidaasa buu tusaale yihi wamataa zaadad goortii ay ka badato alfuruudu furuudtii dad u qadaraydi cala sihaami saamiyada meesha yaallaaye dadkan waxay rabeen baa ka badan uciilat waxaa la kordhinayaa biljus-i zaa'idi inta dheer inta saamiye dheer ee dadku aynan haysanin furuuddoodii unbaa saamiyada loo riixayaa tusaale mila mas'alati lmubaahala masaladii mubaahalada ee aan ishabaarna ka gaadhay ragga qaarkii masaa'ilka weligood waan isku soo qaban jiray masaladan waa qiso sugan waxayna dhex martay cabdillaahi bni cabbaas iyo zayd bni saabit radi allahu canhuma wa ardaahuma jamiican masaladan ay isku qabteen masaladan ay ku kala aragti duwanaadeen ibnu cabbaas baa markaa wuxuu gaaray inuu yidhaahdo kaanii khaldan ilaahay adduunka inuu ku halaago aynu maalintaan tagna ishabaarno zaydna waa ka diiday wuxuu yidhi adiguna nas ma haysa waad ijtihaadaysaa anna nas ma hayo waan ijtihaadayaa laba masalo oon nas lahayn oon ijtihaada waxaan hadda isu habaarna meesha ma yaallo qofku marka xoogaa inuu ka yar badiyo yar kullaado waa dhici karta yar xanaaq weliya mas'aladu zawjun gabadh baa dhimatay waxay ka tagtay zawjun ninkeedii iyo wa ummun hooyadeed iyo wa ukhtun walaal shaqiiqatun sooma mise wow baa ku jira wa uktun wa shaqiiqatun ma idin qora raggi lamidka wow waa qalab wa uktun shaqiiqatun walaal aabbiyo hooyaba ay wadaagaan dadkan u fiirso mayd hadduu dhinto oy gabadi dhimato ninkeedi ka tagta carruurra ayay ka tegin muxuu leeyahay nus buu leeyahay walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahuna waladun ilmama ayna ka tegin gabadha hooyadu hadduunan ilmahaadii dhintay gabadhaadii dhimatay waladna kama tegin walad waladkiina kama tegin walaala tacadudayna kama tegin maxay leedahay ulus bay leedahay saddex meelood meel bay qaadan walaal shaqiiqa ah qof dhintay oo gabadh walaashii oo keligeeda ka tegay maxay leedahay gabadhu nus bay leedahay haddii xoolihii zawjkeed nus yeesho oo la siiyo gabadhiina nus yeelatoo la siiyo hooyadii maxaa usoo hari ulus bay leedahay ma soo harin haddii ninka nus la siiyo hooyadana ulus la siinayo xooluhu waa lix saami saddex ninkii baa qaatay labana hooyaa qaadatay gabadhii nuska lahayd hal xabbaa usoo haray waa asxaabulfuruud inay qada lama ogola masaladoodu sudus bay ka dhisantaa lixdii saami haddii la qaybiyana kii nus lahaa labadii nus la kala siiyo waxaa maqan hooyo oo laba saami lahayd baa maqan wuxuu yihi marka xalal fali zawji nisfu ninku nis buu leeyahay walilukti nisfu walaashuna nus bay leedahay istuqriqa almaalu xoolihii waa la dhamaystay walumu laa tuxjabu hooyada wax xijaabi karoo qadin karana ma jiro haddana inay hooye qaday taagan tahay xaajadu arrintaasi wax la aqbali kara maaha fayufradu lahaa hooyada waxaa loo qadariya aulusu ulus ulukii hooyadu imisuu ahaa labo lixdan saami laba saami ku dar baa la dhihi fatucaaru waxaa la cawlsiinoo la kordhin bifardi اlumi hooyada intay qadarkay lahayd fatanqasimu min amaaniyatin sideed bay ka qaybsana xoolihii sideed saami baa laga dhigi laakiin lix baa qaybta lagu saray adiga lix maxaad ku lahayd nin yahow nus baan ku lahaa nusku muxuu ahaa saddex saddexdaadii qaada gabareey adugu maxaad ku lahayd xoolaha nus lix maxaa nusa saddex saddexdaadi aadna qaado hooy adugu maxaad ku lahayd lix ulu ulu waa imisa waa laba labadaada kaxaysa sideed saami baan ka dhigaynaa lix baana wax ku saraynaynaa fatanqasimu min amaaniyatin bay ka qaybsami lizawji alaaatun saddex buu nin ku leeyahay walilukti alaaatun walaashuna saddex bay leedahay walilum inaani hooyaduna labay leedahay saddex lagu daray saddex lagu daray labo waa sideed laakiin waxaan ka qaybinayna saddex maxay nus u tahay ma sideed nuskeed ba may waa lix nuskeed asalkaan wax ku qaybinayna waa asalkii hore deeqi waayey inta saami ee dhimana kuwa intaan mid walba wax ka soo jafjafno lixdii saami unbaa suriskood laga soo jafjafi kan waxbaa laga saari kan waxbaa laga saari kan waxbaa laga saari laba saami oo aynan ka badnayn oo la-eg baa lagu dari haddii loo baahday saddex noqotana saddex baa laga sii dhigi rajeedaa suuradaas tusaaluu ka bixiyeyna mafhuumta waxa cawlku galaayo waa asalka lixda ah tusaaleheeduu la siiyey iyo asalka labiyo tobana oo wuxuu gaaraa ilaa shan iyo toban asalka afar iyo labaatan saamiyo sudus iyo tumun markay isu yimaadaan ahna isna cawl baa ku dhaca isagana cawl baa ku dhaco saddex baa ku darmata ilaa toddoba iyo labaatan buu gaaraa isagu laakiin intan laga koobay laakiin dada manduumada yar ee raxbiyada xifdidaan wax badan baad ka helaysaa ilan markuu tirinayo waxaan filayaa inuu dhihi jiray fatablugu sittatu ciqda alcashara fii suuratin macruufatin mushtahira wa talxaqu alatii taliiha biاlafar bilcawli ilaa khamsata cashar wاlcadad الhaaliثu qad yacuulu bsmnihi facmal bima aqul fahaadihi sul waaa wuxuu ku gabagabayn jiray fahaadihi alaaثaة اusul in kasurat furuuduhaa tacuul saddexdaa way cawlku galo kuwa kale sumun keligii ah iyo nus keligii iyo rubuc keligii iyo ulus keligii iyo cawl ma galo cawlku saddexdaas markuu galaa saddexdaasu galaa faslu fi lcasabaati fasalkan wuxuu ku saabsan yahay markii laga baxo asxaabu lfuruud iyo masaa'ilkoodii dadka casabada la yidhaahdo casaba waxaa la yidhaahdaa qof wixii soo hara qaata xoolahoo dhan qaata haddaan dad farad qadarana la joogin hadday la joogaanna markii waxooda la siiyo baaqig iyo halaaga suga isaga wax looma tiriyo qofka casabadaa wax looma tiriyo saxda casaboo kale hadday joogaan tirow dhaxli laakiin intaasaad leedihiin xoolaha qaatoo isaga baxa la dhihi maayo ama xoolahoo dhan bay leeyihiin haddaan dad faradle la joogin hadduu dad faradle la joogaan oo dhexal la dhexlayana inta ka soo hartay bay kaxaysanayaan qofna waa noqon karaa ka badan waa noqon karaa wahiya casabaatku alaaatu anwaacin saddex nooc wey casabatun binafsi qof isaga naftiisa casaba wa oon sabab uu ku noqday oo hadda la soo daristay aan jirin mana aha asxaabulfuruud sina uma aha xaaladan uu casabada noqonayo wa casabatun bigayrihi qof kale sababtii buu casaba ku noqday isagoo asxaabulfuruud buu noqon lahaa laakiin qof la joogo mam isku darajo yihiin baa casaba ka dhigay waa dumar rag walaalahooda ay la joogaan hadday keligood yihiinna farad muqadara dhexli lahaa haddii walaalkood la joogana bisabab walaalkood uu la joogo casabaya lidakari milu xadilunsayaynay noqday wey casabatun maca gayrihi casabo markay dad kale la joogaan bay yihiin oo macada waxay ku tafsiiliyeene waa dumar dumar la dhexlayo wey oo qaarna asxaabulfuruud noqonayaan qaarka kalena ay casaba noqonayaan saddexdaa nooc wey laakiin cawalcasabatu casaba waxaa la yidhahdaa man yaakudu qof qaadanaya jamiica almaali xoolahoo dhan idan faradda keligii hadduu yaho wax la dhexlayaa jiro aw maa yafdulu waxa soo haray buu qaadanayaa can saaxibi ilfardi qofkii farad qadaran lahaa ida ijtamaca macahu hadduu la kulma isagoo la dhexlaya fain lam yafdul hadduunan ka soo harin can saaxibi ilfardi dadkii faradka qadaran lahaa haddaanu waxba ka soo harin shayin waxbana saqatat alcasabaatu casabaadku way dhici oo way qadi qaacidadeedu waa sidaas asxaabulfuruud hadday waxba soo hambayn waayaan way iska qadayaan asxaabulfuruudka la dhexlaya dabcan casabaadka qaar waxaa jira aan qadi karin sababtoo asxaabulfuruud xoolo dhamaystoo la dhexli karaan jirinba iyagaa xijaabaya inta badan casaba binafsi waa rag ilaa haween inay qof ay xoraysay dhexlaysa maahan haweenka middaa keliya kaga jirta casaba bilgayri iyo casaba maca algayr oo dhanna waa dumar saa darteed ha u qaadanin ilaa saaxib raxmiya wadnadan baa idinku ixaabeeyey casabaadka markuu ka sheekaynayo casaba binafsi weeye wuxuu ka sheekeeya markaasuu aakhirka wuxuu ku gebagabayn jiray haddayna daakiradii khiyaamin walaysa fi nisaa'i turan casaba ila alatii manat bicitqi raqaba haweenka dhammaantood wax casabaa kuma jiraan ilaa bilwalaayi haween ku dhexlaysa maahan casaba binafsi buu ka hadlaya ha u qaadanin labadan dambe biayrihi iyo casaba biayri casaba maca algayr maaha wuxuu ka hadlayo kuwa waaba dumar keliya wa aqrabu casabaati casabadaa qaraabadaa waxaa ugu dhow alibnu meydka wiilka uu dhalay wey uma bnu libni wiilkiisu wiilkuu sii dhalay weeye wain safal haba hooseeyo meel fog abturkaa la sii gaareen uma labu aabbaha ku xiga uma aljaddu awowaa ku xiga wain calaa haba sarreeyaane halkan waxaa kuu muuqata casaba ahaan aabbaha iyo wiilkaaga yaa ku xiga wiilkaagaa ku xiga layihi qur-aanku mar uu ka dhexelay miiraadka ka hadlaayey wuxuuna yidhi aabbaaukum وأبناؤكم لا تdروn أيهم أقرب لكم نفعا ki idin waxtardhow ma garanaysaan taa macnaheedu ma aha inaan la kala garanaynin kii kusii xiga miiraadku markay timaado iyo wixii la xidhiira wiilkaagaa kaa xiga aabbaha bidliil aabbuhu hadduu wiilkaagii joogo sudus buu qaadaba uu iska tegi inta kale wiilku uga tegi qur-aanku soynama dhihin fain lam yakun lahu waladu wawariahu abawaahu faliummihi ulu waxaa ka horeeyey hadday hadday labada waalid dhexlayaan likulli waaxidin minhuma sudusu mimaa taraka in kaana lahu waladu hadduu wiilo leeyahay sudus buu qaadanaa buu iska tegi halka ayaa gaarsiiye wiilkaa riixay in wiilku riixay xoolihii intii badnayd ka qaatay baabaabulcasabada inuu ku xoog badanya laga gartay walaku walaal baa ku xigoo lilabaweyni shaqiiqa aabbiyuhu yaad walaagtaan uma lilabi walaalaad aabba keliya wadaagtaan uma bnu laki walaalkaa wiiluu dhalayoo adeer u tahay walaalkaasoo lilabaweyni aabbiya hooye baad wadaagtaan wiilkaad adeerkuu taho aabbihii aada hooyiyi aabba wadaagteen wey uma alabi waxaan leeyahay uma bnu laki lilabi wiil uu dhalay walaalkaa oo aabba keliya aad wadaagteen uma alcamu adeer baa ku xiga uma bnu adeerkaa wiilkiisaa ku xiga uma camu labi aabbaha adeerkii baa ku xiga adeer ma guure ninka adeer la yihahda ma guuro eebbana ma guurto adiga adeerka waa adeerka aabbaha adeerkiina waa adeerka adiga eeddadaa waa eeddada aabbaha eeddadiina waa eeddada markii curfiga luqada fuqahadeena iyo culimmadeena la akriyo uma bnu wiilkaas adeerkaa aabba wiilku dhalay wahaakadaa saanbaa xigtada abtirka nasabka sida lagu kala xigo baa dhaxalka loosii kala yeelanayaa markastoo kuwa kuu dhow la waayo kuwii ku xigay baa booska soo buuxinaya mas'aladani waxaa la mid ah cinda fuqahaaina masaa'il nikaax iyo wilaayadana saan baa loo kala yeelay warafada iyo casabada in saa wax loo siinayo ama ay wada qaadan xoolaha ama wixii soo hara bacda asxaabi lfuruudi ay qaadani nusuus badan baa tilmaantay oo kitaabka iyo sunnada labadaba ah markii labada walaalaha laga hadlaayey waxaa la yidhi ninku haddii uu dhinto oo hal gabadhoo walaala uu leeyahay falaha nisf wa huwa yaariuhaa in lam yakun lahaa waladu isagu xoolaheeda o dhan bu wada dhexda caruradeeda ka tegi iyadu waxay nusu qaadatay asxaabu lfuruud weeye isagana casabo weeye xoolihii o dhan buu kaxaysan balay axaadiitana waxaa kamid ah xadiidkii saxiixeynka ibn cabaas alxiqu lfaraa'ida biahliha waxyaabaha qadaran ee faraaidka ee qadaran dadkii lahaa siiya famaa baqiya wixii intaa kadib soo hara faliwlaa rajulu dakar qofkii rag ahe lab ee ugu dhow baa la siinaya isaga intaa ha laga siiya lama dhihine inta soo hartay haloo dareeriyaa la yidhi baabulcasabad haddaba ama xoolihii bay qaadaan wahuwa yariuhaa in lam yakun lahaa waladu wey ama famaa baqiya falowlaa rajulin dakaro maa fadala bacda asxaabi lfuruudi labadaa daliilba way tilmaamayaan fain lam yakun lahu hadduusan lahayn casabaatu qaraabo iyo xigto dhalasho ma leh casabaatu nasabin ma leh ninkani dadkoodii waaba gaalo oo waa soo islaamay addoon buuna soo maroo waa la xoreeyey gaal baa laga soo qabsaday isagiina nin baa xoreeyey dadkoodii ma soo islaamin isna dad dhaxla kama tegin markii la xoreeyey kadib xooluhu tabcaybu ka dhintay qofkii welihiisa iyo cidqigiisa lahaa baa dhaxalkiisa yeelanaya alwalaa liman actaqa xadiidka caaisha waa ku aqsani bariira walaha waxaa iskale qofkii xoreeyey walahaas haddaba fa casabaatu lwalaayi casabadiiyo xigtada qofkii qofkan xoreeyey hadduu soo maray addoonnimo qofkaasaa la siinayaa faman cataqa calayhi cabdu qofkii uu addoon isaga gacantiisa ku xoroobo imaa biictaaqin isagaa xoreeyey intuu noolaa aw tadbiirin wuxuu yidhi haddaan dhinto xor baa taho saasuu ku xoroobay markuu dhintay aw kitaabatin kitaabuu kaga xoroobay oo inta haddaad ii keento xor baa tahay oo intiibuu keenay aw istiilaadin addoontiibuu ka ilma dhalay ninkii oo sidaasay muwaladnimay ku xorowday intaba waa soo marray aw hayra daalika amintaa waxaan ahayn fa walaauhu welihiisa iyo xigtanimada xorayn lahu qofkii xoreeyey baa iska leh fa idaa maata hadduu dhinto haada alcatiiqu qofkii wax xoreeyey hadduu qofkii la xoreeyey hadduu dhinto qofkii la xoreeyey baa dhintay walaysa lahu waarisu cid dhaxashana malaho duu fardan farad qadara leh qadaran leh walaa casabatun casaba iyo xigta nasab ay wada dhasheenna ma leh warisahu lmuctiqu qofku xoreeyey baa dhexlaya bilwalaayi buu ku dhexlayaa in walaa wax lagu dhexlayo waa masalo mansuusa wey cumuum iyo khusuus labadaba amaa cumuumku waa xadiidka ibn xibbaan iyo keyrkii wariyeen cabdillahi bni cumar ee saxiixa ee nabigu yihi alay slat slam wuxuu yihi alwalaahu luxmatun ka luxmati nasab waluhu waa hilib xiriiriya labada qof oo sida hilibka wada dhalashada ah axkaamtaasuu nabigu siiyey sal l slam axkaamtaa dhaxalkunba ku jiraa ha waxaa dhacday xilligii nabiga dhacdo sala allahu alah alih wasalam dhacdadaasi waa qisa xadii sanadkeedu xasan yaho daarimi iyo keyrkii baa warinaya imaamu nasaa-i ibnu maajahna waa soo saarayaan qisadaa waxay leedahay gabadhu xamsat bni cabdilmualib radi allahu canhu wa ardaahu nabiga adeerkii ahaa waa kii uxud lagu jiray wuxuu ka tegey dad ay kamid ahayd gabarh salma la yidhaahdo salma binti xamza salma binti xamza addoon bay lahayd addoonkii bay xoraysay ninkii markay xoraysay reer buu guursaday hal gabaruu dhalay uu dhintay wax dadoo xigto oo la dhashayna ma jirinoo waa la waayey gabadhiisu maxay leedahay xolihii nus bay leedahay nuskii kale ayaa qaadanaya xigtihii le casaba la waaye nabigu nuskii kale salma binti xamduu siiyey oo casabanimay ku qaadatay casabatulwalaa oo waxay leedahay ninkaan xoreeye markuu dhintay oo wax dada ka tegay gabaruu dhalay keliya nabigu gabadhiina nus buu siiyey anigana nus buu siiyey bay tiri haddaba welihii in la isku dhexlayo nabigaa wax ku dhexheshiiyey sal sl xadiidkii cumuumka ahaa iyo isagoo camal ahaan khusuus nabigu wax ku dhexheshiiyey masaladaasaa asalo ah laakiin algurbu bilurbi wey haddaad meel wax ka faa'iido khasaaraheena waa qaadi ninkaas saasahee dhexli lahayd hadduu maanta kamaa waxu dilo oo caaqilada magta lagu yeesho kow adaa dhegta lagu soo qaban waxaa loohi maanta hadduu dhintaadaa dhexli lahaa dhiiggan ka maaya u galay adaa kaa rabnaa caaqilada laga raba kow adaa faraqa isaga lagu dhegay xoola iyo magti halkaa dhig hadduu xoolo ka tagaba adaa qaadan lahaae xoolahan kamaa ku yimid xigtadii iyo almaadeertii booskoodi adaa ku jira bix alurmu bilurmi laakiin iska dhaxal dhibkiisana dusha ha u ridanin lama ogola dhibkiisaa lagu saari dhaxalna melihidna maaha qaacidada sharcigu waxaa weeye dhib iyo dheefu wada qaado wali xaarahaa minta walaa qaaraha ninkay xaaladdu markay kurushahay waxaad qoorta ka saartaa markay qaboweyd ninkii garabka ku watay ee dheefteeda qabay dhibkeedana qoorta u geli fain kaana almuctiqu hadduu yahay ciddii wax xoraysay isaguna mayitan waa dhintay ninkii la xoreeyey dhintay xoolu ka tegey dad dhexlayana ma laha asxaabu lfuruud iyo casabaa toona qofkii xoreeyeyna dhibay intaqala alwalaagu welihii wuxuu u guurayaa ilaa casabaatihi ninka xoreeyey qaraabadii marta dilaya ka luxmati nasab dadkii isaga la dhashay baa welihii yeelanaya duuna saa'iri lwarafa dadka kale dhaxal kale ee asxaabu lfuruudka waxba kuma leh casabaadka wax ku leh maadaama axkaamta weluhu baabulcasabaad keliya ay gasho adigii casabaad ahayd casabanimaa lagaga dhaxliye dadka asxaabulfuruudka aha waxba kaa dhaxli maayaan hooyi iyo wixii dhaxalkaaga furuud muqadara gabdhiiyo ku lahaa walaha waxba kuma laha yuqadamu alaqrabu falaqrabu say u kala dhow yihiin baa loo kala horumarin cala atartiibi almutaqadim tartiibkii casabaadka kusoo hormaray ilaa ana alaha walaalku yushaariku ljadda awowgu la wadaagayaan ilaa an alaka hay yushaariku ljadda buu la wadaaga awoga markii dhaxalkii qaraabtinimaday ahayd awow iyo walaal wala dhexda aan soo marnay wa hunaa markay halkan walaha tahayna alaku walaalkaa muqadamun cala aljaddi laga hormarinayaa walaalkaa ka horeynaya oo qofkan walaalkiibaa ka horeynaya dhaxalkiisa walaha la dhaxlaya farqigaasaa jira buuyi labada baab ee masaladaa keliya ka soo xir fain lam yakun lilmuctiq ninkii xoreeyeyna hadduusan lahayn casabatu nasabi qaraabo isaga laftiisu uga dhashoo tolkiya ma jirtaba ama ninkan ba nasab calaaqa ma lahayn cid xoraysayna ma jirti marka adoonnimo ma soo marin gaaladaasu ka soo islaamay muslimkiisaasuu ka mid ahaa maal iyo hanti buu ka dhintay waxigtiiyo qaraabo muslim waa male maxaa ninka xoolihiisa lagu samayn intaqala dhaxalkii wuxuu u guurayaa ilaa muctiqi lmuctiqi haddii ninkan marka horeba la xoreeyey kan ku xoreeye wa xoreeyena dhintay oo raadkiisii la waayey meel laga radraaco isagana haddii la xoreeyey kii sii xoreeyey u kalgey oo kaasaa casaba u ahaa uma ilaa casabati casabadiisa u guuri walilmuctiqi ayda alwalaau buu leeyahay ninka wax xoreeyey wuxuu walaha leeyahay sidoo kale calaa awlaadi alcatiiq qofka xoreysa carruurtiisa isagaad xoreysa hadduu dhinto carruurtiisana walahooda adaa iskale dhiiggoodana adaa qaadi dhaxalkoodana adaa yeelan ila ninkay maanta garabkay u yihiin dadkoodii hadday waayeen ay ku tiirsan yihiin waa adiga dushaada fa yuqadamu muctiqu labi baa la hormarin calaa muctiqu lummi hadday midkii ilmahan aabbiyo hooyo la xoreeyey baa iska dhalay labadiibana way dhinteen laakiin ninkii aabbaha xoreeyeyna waa taagan yahay ninkii hooyada xoreeyeyna waa taagan yahay keebaa mudan baabu tacsiib markii la joogo hooye waa asxaabulfuruude kan aabbaha xoreeyey baa mudnaantale halkaasaa la marin waa baab innaga hadda aan inooba oolino goortii gaal ilaahay jebiye la qabqabsado bay masalada aynoomi doontaa ee axkaam ahaan isaga barta falaw tadawaja cabdun addoon baa wuxuu guursaday bimuctiqati muctaqatin addoon la xoreeyey addoon la xoreeyey markii hore baa isna wuxuu guursaday mid la xoreeyey fa atat biwaladin bay dhashay isagumay waa addoon weli isagoo addoonuu naag la xoreeyey buu guursaday naag xoraha ilmahay dhasha waa xor waxaa la yidhahdaa ilmuhu nasabkana aabbuhu ku raaca xorriyadda iyo riqigana hooyadu ku raaca hooyadii hadday addoon tahay addoon buu noqon hadday xor tahayna xor buu noqon aabbaha xorriye iyo riqi kama raaca ilmuhu nasabka iyo abtirkana hooye kama raace aabbuu ka raaca nin addoona naag xora guursaday oo la xoreeyey ilmay dhashay ilmihii waa xor maadaama iyaday xor ahayd isagiina aabbihiina waa addoon isagu wala ma yeelan karaba de wala ayaa iska leh midka hooyada xoreeyey fa walaahu limuctiqi lummi hooyada kii xoreeyey baa welihiisa iskale oo cid kaleo dhaxasha haddii la waayo qaraabi wada dhalashaa ninkaasaa dhaxalkiisa yeelan ama dhibkiisa qaadan falaw cataqa abuhu hadduu aabihii xoroobo bacda dalik intaa kadib buu duqiina soo xoroobay ninkii addoonka ahaa ee naagta la xoreeyey ilmaha ka dhalay ee welihii xaggaa ka maray isagii baa soo xoroobay isagiina addoonnimo kuma dhiman in jara alwalaa welihi waa ka soo jiifaya waa ka soo baxaya min muctiqi lummi hooyada ka xoreeyey ilaa muctiqi abi aabbaha kan xoreeyey baa la wareegaya walaa tarisu lmaratu haween ma dhaxasha bilwalaayi kuma dhaxasho ilaa min catiiqihaa ninkay xoraysay iyo wa awlaadihi carruurtiisa iyo uctaqaahi dadkuu sii xoreeyo taasay intaa keliyay ku dhaxashaaye aabbaheed wala kama dhaxasho iyadu wale iyadu ay samaysay bay isagii iyo wuxuu sii xoreeyey ilmihiisa ay ku dhaxli kartaa laakiin wale iyadu ma dhaxasho asxaabulfuruud wey casabaadana walaa dhaxal faidaa lam yakun lilmayiti aqaaribu maydkd maydka haduusan xigta lahayn walaa walaa calayhi cid wale kulahoo xoraysayna ma jirto intaqala maalu wuxuu u guuri ilaa bayt ilmaali bankiga dowladda iyo hantida guud baa lagu daray irtan dhaxal weeye lilmuslimiina muslimiintu guud ahaan ay leeyihiin in kaana sultaanu haddii ninka madaxdaa yahay baytilmaalka maamulaya caadila nin caadiloo dariiqiisii marinaya dadkii mudnaa iyo dariiqii mudnaana ku bixinaya hadduu yahay baytulmaalku wuxuu u qaaday qofka sidaasoo kaleeta ah wixii daynaya xaq lagu yeesho dowladdaa qaada cid sharcigeenna qof baa dhintay haddii xuquuqdan lagu lahaa isagu xoola kama tegin dad iyo xigto dhaxalkiisa yeelan lahaayoo lagu dhagana kama tegin dowladda bangiga guud baa qaaday dadkaa hantidoodu inay lunta lama ogola waa dowladdaa qaaday ko mar hadday dhibkiisii dowladda iyo bangiga guudi uu qaadayo haddii wax dhaxla la waayo dheeftiisana waa inuu yeeshaa nabigana sal arrintaas ka tegayo wuxuu yihi qof kastoo muumin oo dhinta oo xoolo ka tala qaraabadiisaa dhaxli ninkii laakiin ka tagee dhinta caruur iyo dad dan yara ka taga aniga ha la ii keena buui anaa mawlaahu ah booskii caamka ahaa buuna nabigu matelaya sala allahu alayh ali wasalam sultaanku hadduusan caadil ahayn fain lam yakun caadilan hadduusan sultaanku caadil ahayno meesha koox qaraasina iyo buri caadila isugu timid oo meesha boob bay u joogaanba waa hadda wakti aan laysku imtixaanay oo kaleeto weeye rudda waa la celinayaa xoolahaasi calaa dawi lfuruudi dadkii waxa qadaran lahaa baa lagu celin min gayri zawjayni labada zawj aan ahayn calaa qadri furuudihim qadarkii ay faradka qadaran lahaayeen in kaana tama waa hadday halkaas joogaan idiu farda wuxuu yihi qofkii haddii xoolihiisii baytulmaalkii la geyn lahaa uusan jirinba ama isagiiba faasid u yahay oon xoola lagu aamini karin maxaa la samayn laba mid bay noqon ninkani dad farad qadaran lahaay oo dhexlayay oo qaybtoodii qaatay miyaa intii soo hartay baan baytulmaal la raadinayna hadday ahayd kuwii faradka qaatay baa dad ugu xige iyagu say intii hore u kala lahaayeen saamiyadii mar labaad sidii iyagoon dhaxlin haddana ha loo qaybiyo haddana mar saddexaad ha loo qaybiyana ay ku dhammaadaan masalan rubciyo waxbay kala lahaayeen waa la siin uludkiyo kadib intaa markay kaxaysaan intii soo hartay sida iyagu hadda dhaxalkoodu cusub yahay baa laga dhigi markii zawjaynka laga reebo waa loo qaybin waxbaa ka soo hari haddana xoolo cusub baa laga dhigi oo intanum la dhaxlayo waa loo qaybin masalatu raddi baa la yidhahdaa kuwa haddii la waayana wax farad loo dhaxlay jir wailaa fa yusrafu waxaa loo leexin ilaa dawil arxaam dadka raximkeen dhaxalka lahayne abtigii iyo habaryartii iyo eedadii iyo baa loo qaybin see loogu qaybin iyaglatooda saamiyada see loo kala siin fa yuqaamu kullu waaxidin mid kasta waxaa la joojin maqaama oo minhum dadka arxaamta ka mida muqaama man yudlii bihi qofku ku soo dhawaaday booskiisi baa la dhigi fa yujcalu waxaa la geyn waladulbanaati gabadhu ilmahay sii dhashay iyo walakhawaat gabdhaha walaalaha ilmahay dhalida abtigu ahayd iyo kii aad hooye aabba awowoy u ahayd ka ummahaatihim walaasha iyo gabadhaadi booskoodii baa la geyn saasay wax ku dhaxli maydkan iyo ilmahan maxaa isku xihay gabadhan gabadhan hadday joogto waxay dhaxli lahayd saabigay qaadan lahayd buu qaadan wa banaatu اlikhwati walacmaamina ka aabaa'ihim gabdhihi ay wiilasha walaalaha ah dhaleen eed adeerka u haydna wiilkii walaalka ahaa booskiisii baa la keeni gabdhihii adeerada ad dhaleenna eed ilmaadeerta haydeen ee booska adeerkaa baa la keeni say isu xijaabi lahaayeen bay isu xijaabi kii casabo noqon lahaa aabbihii ama hooyadii intuu ku soo dhawaaday casabu noqon kii asxaabul farad xaabu noqon abtigii xaggee lageyn booska hooyada abti maxaa suuki xihay hooyo habaryarna booska hooyada baa la keeni wa abul ummi hooyadaa aabbaheed iyo walkhaali abtiga iyo walkhaalati habaryartaana kal ummi hooye lamidihi walcamu adeerka lilummi hooyada adeer hooyo adiga waa adeerka laakiin aabbaha hooyoay wadaagaan adiga laakiin maxaa sukin xihay aabbaha xiriirihiin waa aabbaha iyo walcamatu eedada eedada yaa xiriiriyeediina kalabi aabbay lamid noqonayaan bimacnaa qofkani jinsigiisa la eegi maayo ma dhadig baa mise waa labo saamayn qiimayn ma laha qofka idin xiriiriya xukunkiisuu leeyahay hadday haween ahaydna isagoo ragu xukunkii haweenku qaadan qofkaas oo gaba walaashaa wiilkay dhashay walaashaas waxay dhexli lahayd baa la siin abtigaana hooyadaabaa laga dhigi eedadaana aabbaha oo kalea laga dhigi qof walba qofka kale boos u ahaa aabbahoo jooga de wixii uu xijaabi lahaa bay xijaabayaan walaa yariu axadu ma dhaxlo bitacsiibi casabanimo kuma dhaxlo wa tama iyadoo uu goobtaa joogo aqraba minu qof ka dhow casabadii kala dhaweyden soo tirinay inta ka dhow uu joogo ka shishe ma yimaado walaa yacsibu axadu qofna casaba kama dhigo ukhtahu walaashi ila libna wiilka maydku dhalay iyo wabna libni wiilkiisu wiilkiisuu dhalay iyo walakhi walaalka maahan fainahum yucasibuuna akhawaatihim gabdhaha walaalooda casabay ka dhigayaan lidakari milu xadi unsayayn maxaa uu kuleeyahay gabadha dhashay farad bay ku dhexel lahayd laakiin wilaad dhashay hadduu la joogo casaba bilkayr bay ka dhigay oo lidakari mitl xadil unsayeyni wey wiilkaaga wiilkiisana gabadha walaashia waa sidoo kale walaalkaa waa casaba walaashaana waa asxaabul furuud hadday kala maqan yihiin hadday wada joogaan casaba isla wada noqon waxay dhexel lahaayeen waa lidakari mitl xadil unsayeyn laakiin adeerka iyo eedada adeerku casabanimuu ku dhaxli eedada ma casabaynayo keligii baa dhaxli iyadu way qali wiilkaa ilma adeerta haydeenna walaashii casaba ka dhigi maayo wayucasibu ibnu libni wiilkaaga wiilkiisu wuxuu casaba ka dhigayaa man yuxaadiihi qofkii isaga la siman ee dumara oo min banaati camli gabdhaha ilma adeerta yihiin wiilkan awow baad u tahay aabe gabadhaa kalena awow aabba kalaad u tahay aabba kalaa dhalay abtirahaan waa kuu siman yihiin laakiin waa widiya gabadh way iscasabaynayaan maadaama isku darajaa yihiin ko wayucasibu wuxuu casabeynayaa man fowqahu dadka ka sarreeyo min cammaatihi kamida haddii gabadhii aad adeerka u ah awowga aabba u ahayd iyo wilaad awow labaad aabba u tahay isu yimaadaanna markuu soo socdo wuu soo xambaaran iyada aan akun mubaarak iyo kaa kusoo maray oo kaleeto wey wa banaati cadli abiihi iyo gabdhahay dhaleen adeerada aabihii idaa lam yakun lahuna fardun fard qadaran haddayna lahayn walaa yushaariku caasibun mid casabi'i lama qaybsan karo daa fardin qof farad qadaran leh faradkiisa lama qaybsan karo ila almusharaka masalada musharaka la yidhahdo maana waxaan ka haynay qaacidadii ahayd haddii asxaabulfuruudku ay saamiyadii dhammaystaan maxaad ku taqiinaa casaba inuu dhaco qadaad ku taqiinay hal mas'alaa laga soo reebay oo si loo tuura casabadii la waayey wahiyo masaladaa zawju gabar baa dhimatay waxay ka tagtay zawjun ninkeedii wa ummun hooyo awjadatun alaayey wasnaani fa aktar laba iyo ka badanoo min alikhwati lilummi ah iyo wa akun shaqiiqun fa aktar walaalaa biyo hooyo ay wadaageen oo wiilihiiyo ama ka badan zawj bay ka tagtay caruurna kamayna tegin muxuu leeyahay nus lizawji nis buu leeyahay hooyo walaalo tirada ay joogaan maxay leedahay sudus walilummi awiljadati sudusu xolihii lix baad u qaybisay oo saddex waxaad siisay zawjkii halna hooyadii baad siisay ikhwa lium oo laba gaaray maxay lahaayeen fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi ulu lix maxaa u ulu laba saddex ninkii baa qaatay labana ikhwa liun baa qaatay midna hooyaa qaadatay maxaa soo haray waxba ak shaqiiqaa jooga xilligii cumar bay dhacday arrintaas intuu saa loo dhexashiiyey bay nimankii dacwad usoo istaageen waxay dhaheen cumarow hab abaana ximaaran aw xajaran fi lyam aabbahayo daban ama dhagax bad lagu daray ka soo qaad alaysat umunaa waaxida hooyaday ku dhexlanta loo wadaagmo hooyada walaaltinimada hooyada wax ku dhexleen wayna wada dhashay aabbaha iyaba haddaad ka soo qaadaba waxaan jirinba nagaaba la dheerayna ma wixii aan la dheerayn baa qabitaankaana yidhaahdeen cumar wuxuu sameeyey markaa xisaamiga labada ah baad isku leedihiina qaybsada masala musharaka ay yidhahdaa waa la wadaajiyey saamiga asxaabulfaradkaa ikwa lium ay yeesheen sababtii ay ku dhexlayna hooyada ahayd kuwana waa yihiin aabbana waa dheer yihiin marka de ma dheeraanta aabbay dheeraadeen baa qadin si loo qadiyaa la garan waayo walilikhwati lilummi ulusu yushaarikuhaa fiihi waxaa la wadaagaya ashaqiiq walaalkaa bi hooyaha qaabkaas kula wadaagaya wamataa wujida goortii la helo fii shaksin hal qof jihataa fardin wa tacsiibin dhinacna casaba uu ka noqdo dhinac asxaabulfuruud uu ka noqdo walisa bihimaa waa ku dhexlaya waxaa dhici karta qofkan dhintay marna asxaabulfuruud inaad soo istaagto marna casabanimo aad usoo istaagto tusaale sa ku dhici kartaa kabni cammin huwa zawju gabaday ilmaadeen yihiin buu guursaday isagii gabadha waa ilmaadeen waana xaaskiis ayib way dhimatay mar waa xaaskiisii oo dhimatay rubuc iyo nus midun buu qaadan sooma casabo ka xigta haddii la waayana inaa adeerku soo casabada ka mid maahayn wax kaleoo ka xigoo kale haddii la waayana marna farad buu wax ku qaadan inta kalena casa buu ku qaadan labadaha waa ka suuragal aabbahana way ka dhacdaa aabbuhu hadduu gabadh maydkuu dhalay la joogo horta faradka suduskuu qaadan iyadana nus bay qaadan nus markay qaadato isna hal su lix baa laga dhigay oo saddex la siiya iyada halna isaga la siiya asxaabul furuud kale haddayna jirin inta kale xagguu ka soo jireen isagoo casabaa casabaanimu ku qaadan kabni cammin huwa zawjun waa gabadhiina adeerkeed ninkeediina in adeerkiiyo ninkeediina de waa sidii caliyada faatima radi allahu canhu ardaahuma ilmaadeerna way ahaayeen reers qabana way ahaayeen aw ibni cammin ama waa ina adeer mar huwa akhun liummin walaal hooyana ah qofka ilmaadeerna waa tihiin walaalo hooyana waa tihiin say ku dhacdaa walaalkaabaa naa guursaday oo ka dhintay ilmay u dhashay adigaa islaantii dumaalay ilmay ku dhashay xagga aabbaha marka laga eego ilmaha maxay isu yihin islaantan adigana carruur bay kuu dhashay walaalkana carruur bay u dhashay markii walaalkaa carruurtaa ku abtirsadaan kuwana adig kugu abtirsadaan maxay isu noqonayaan ilmaadeer wey xagga aabbaha xagga hooyadana waa ka walaalo makaa suurada dad baan weli fahmin inan dumaaleedkii wey nin baa naa guursaday wiil bay u dhashay wuu dhintay walaalkii baa guursaday wiil kale u dhashay labadan wiil xagga hooyada marka la eega waa walaalo sax xagga aabbaha marka la eegana ilmaadeer wey aw ibnu cammin wiilaad ilmaadeertihiin huwa isaguna akhun liummin hooyada aad walaagtaan marka la eega akh liumna sudus buu ku dhaxlay casabo ilma adeer marka la eegana casabanimo iyo wixii soo haro ku dhaxlay marka hore sudus buu xaadiri faradku u qaadan asxaabulfuruudka wixii ka soo haraan haddii la waayo xaggu ka soo jeedeen isagoo casabo oo shaatiga ilma adeernimada wata buu haddana xoolihii dhaxay labada waa dhici kartaa innaga laakiin xaaladda suuradan dhinaca ilma adeernimada kama egnaba dhinaca ilmaadeernimada kama egne walaalo ilmahabreedana sooma jiraan waa walaalo aan ilmahabreed tan nin baa naa guursaday ilmay u dhashay way ka dhimatay walaasheed baa la siiyey ilmay u dhashay labadan xagga aabba waa ka walaalo xagga hooyadana ilmahabreed wey ama haddaad tiraadaas haddaad rabta dubri weyade dubri mataqaanaa dubried waa asal erey af carabi ku dhaweeyo waxaa weeye ilmahabreed iyo xagga hooyo iyo gadaal bay wadaagaan wey sidaasoo kaleote wey marka adigoo ilma adeer diin walaalana waad noqon kartaa idinkoo walaalo ahna habre wadaag waad noqon kartaa ama ilmahabre waad noqon kartaa hadba kii dhintee ka kala bedelo bay saamayn ku yeelanaysaa tan laakiin maxalushaahidku waxaa weeye marna waa ikhli akhli um oo sudus buu leeyahay marna waa ibnu camin oo casabadu ku jira hadday labadiiba usoo banaanaato labadaba ku dhexlaya mataa wujida fii shaksi marka jihata fardi wa tacsiili laba dhinac bay laakiin kala yihiin walifa bihima waa ku dhexlaya hadday fursad u saamaxdo kabni cammi waa ina adeer huwa zawju ninkeediina aw ibni cammi waa ina adeer huwa akhun liumi hooyana ay wadaagaan halkaas caawa ku dhiya allah subxaanaka allah waxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqiruka wa atuubu ilayk